بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan noo bilaabanaya dersigeennii labaad ee kitaabkeennii caqiidatu alcawaam kitaabkeennu maanta wuxuu ka bilaabanayaa wa bacdu faclan biwujuubi almacrifa min waajibin lilaahi cishriina sifa wa bacdu intaa bacdigeed faclam ogow biwujuubi almacrifati macrifada waajib noqodkeeda xaalaad ku dheehan tahay oo min waa cishiriina labaatan ogow sifatan min sifatin oo tilmaamood oo min waajibin waajib ah waajibkaasoo lilaahi ilaahay u sugnaaday wa bacdu intaa bacdigeed macnaha bacda dikri albasmala walxamdala waasalaat waasalaam calaa sayidi alawaliin waalaakhiriin salligii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo bisinkiiyo xamdiga markii laga soo gudbo hadda wuxuu sheekhu ka hadli doonaa caqiidadii baa bilaabanaysa kitaabkan sida horeba aan u soo sheegnay waxaa loogu magac daraa caqiidatu alcawaam baa loogu magac daraa waa manduuma caqiidatu alcawaam waa kitaab aada u faa'iido badan sheekhu wuxuu leeyahay wa bacdu intaa bacdigeed faclam ogow biwujuubi almacrifa marka faclam markii la yidhaahdo faclam markii la yidhaahdo bimacnaa icrif icraf oqoonso watayaqan ayuha almukallaf labaatan tilmaamood oo ilaahay u waajibay oqoonso weeyaan ficilka markaa wuxuu qaadanayaa hal mafcuul buu qaadanayaa maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa calima bimacnaa carafa markay noqoto iclam bimacnaa icraf icrif markay noqoto oqoonso waxa weeye waxay qaadataa hal mafcuul oo markaa waxay u gudbaysaa baa la yidhi hal mafcuul kaliya yatacaddaa ilaa mafcuulin waaxid mafcuulkii marka muxuu noqonayaa icrif carafa wou oqoonsaday yacrifu lam yacrif icrif oqoonso wuxuu noqonayaa cishriina cishriinadaasi waa mafcuulkii iclam biwujuubi almacrifa jaara majruurkaasna wuxuu ku tacalluqayaa mutalabisan biwujuubihaa shaygaas baa loo soo qadaraya min waajibin mintu waa bayaaniyo lilaahi jaara majruurkeeduna waajib buu ku tacalluqaya sifatantana waa tamyiis xagga naxwi ahaan oo sifatan min sifatin ayaa la yidhaahdaa marka macnuhu wuxuu soo baxayaa wa bacdu intaa bacdigeed faclam oqoonso biwujuubi almacrifati barashada waajib noqodkeeda adigoo ku dheehan cishriina labaatan sifatan min sifatin oo tilmaamood oo min waajibin waajib ah waajibkaasoo lilaahi ilaahay u sugnaaday labaatan tilmaamood oqoonso marka cilmi iyo cirfaan iyo dhanni iyo tuhma iyo waxyaaba sidaasoo kaleataa weeye waxyaaba noocaasoo kaleata ayaa jira hadda waxa weeye kuwaas waxa weeye labaatan tilmaamood oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u waajibay oqoonso ilaahay labaatan tilmaamood baa u waajibaysa labaatanna waa ka mustaxiil halna waa u jaa-is afartan iyo kowdaasba uu sheikhu ka hadli doonaa waxaa la yidhi sheekhu wuxuu yidhi faclam ayuu yidhi ma uusan dhihin baa la yidhaahday kama uusan cabirin shayga la yidhaahdo ifham ma uusan dhihin baa la yidhi maxaa yeele hadda waxa weeye ifham wuxuusan u dhihin fahm hadduu dhihi lahaay shay horay lagugu soo sheegay baa la fahmaa hadda wax kalaam saabiqana maba soo hormarinba idri ogow ma uusan dhihin maxaa yeelay diraayada waxa ay keenaysaa taxsiilu lcilmi cala ata'ani ma uusan dhihin baa la yidhi aqri maxaa yeele akrintu waxay keenaysaa taxsiiru alfaad alfaadda oo macnaha la xasiliyo ixfad mausan dhihin ilaa xifdigu waa shaygaoo la dhowro oo diyaacid laga dhowro wax ma usan dhihin ismac maqalna ma usan ka cabirin maxaa yeelay samcigoo laysfaraahi wuxuu keenayaa taxsiiru lafdi faqad maqsuudku marka waxa weeye meeshan looga qasdayo macaanida in aad xafido calaa wejil jasmi baa la yidhaahdaa hadda aqoonsa buu yidhi qof kastaoo mukallafa in ay waajib ku tahay labaatan tilmaamood oo ilaahay u waajibaysa in uu barto qofku waa inuu ictiqaadiyaa ilaahay in uu leeyahay sifaad ama macnaha waajibaad aan dham iyo fara badan waajibaad wa kamaalaad laa tanaahi aan dhammaanaynin macrifadu marka waxa weeye aljismu almuwaafiqu lilxaqi can daliil waa shayga in aad waxa weeye jasmiya go'naan u fahamto daliil weliba adigoo u haysta taqliid baa la diidayaa taqliidku waa ictiqaadun madmuunu qowli alkhayr alakdu biqowli alkhayr baa la yidhaahdaa qof kale hadalkii in aad ku dhegto weeyaan hadda waxa weeye talaamiidada iyo ardada waxaa la yidhi markay culummadoodu iyo ashyaahdoodu ay adilada baraan oo u sheegaan kabacdi waa caarifiine muqalladiin maaha oo sidaasay caqiidadii ku yaqaaniin ruuxii muqallid ku noqda caqiidada ilaa lix qowl bay iskugu khilaafeen culummada culummada waxa weeye caqiidada ka hadashaay ilaa lix qowl baa ku sugan bay dheheen qowlka loo raajaxaana waxa weeye aliktifaa'u bitaqliid maca alcisyaan in kaana fiihi ahliyatu nadar wa ilaa falaa cisyaana haadaa huwa aladii ictamadahu alculamaa haddii qofkan muqallidka noqonayaahi ahal uu u yahay masaa-isha in uu baarid ku sameeyo laakiin uu gaboodfal sameeyey taqliidkiisu wuu ansaxayaa laakiin waxa weeye dembi buu ku dhacayaa baa la yidhi faallaahu mawjuudun qadiimun baaqi mukhaalifun lilkhalqi bilitlaaqi wa qaa'imun qanii wa waaxidun waxaa qaadirun muriidun caalimun bikulli shay samiicu albasiiru waalmutakalim lahu sifaatun sabcatun tantadim faqudratun iraadatun basar xayaatun alcilmu kalaamun istamar waa macnaha waxa weeye caqiidadii la akrin jiray oo iyadoo waxa weeye alfaad alfaaddeeda la xafidi jira weeyaan allaahu yaa allaahu yaa allaahu ikfir licabdin qaala yaa allaahu baa lagu xafi wasankaa baa lagu qaadi jiray wa bacdu faclan biwujuubi almacrifa min waajibin lilaahi cishriina sifa waa tilmaamihii ilaahay u fiirso faallaahu mawjuudun qadiimun baaqi mukhaalifun lilkhalqi bilidlaaqi sidaas baa macnaha waxa weeye shicir iyadoo ah baa la xafiday asmaadii ee ilaahay sifaadki ilaahay wa qaa'imun qanii wa waaxidun waxaa qaadirun qaadirun muri qaadirun muriidun caalimun bikulli shay samiicun albasiiru waalmutakalim lahu sifaatun saabcatun tantadimu waa la xafidaa macnaheedii baan baranaynaa faallaahu ilaahay mawjuudun sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo labaatanka tilmaamood oo ilaahay u waajiba midda ugu horayda waxa weeye faallaahu ilaahay mawjuudun ilaahay mawjuud weeyaan qadiimun ilaahay waa mid horreeyey waa mawjuudo ilaahay waa mid jira waana qadiim baaqii baaqin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa midka baaqi noqonaya oon abad dhammaanayn mukhaalifun ilaahay waa midka khilaafsan lilkhalqi makhluuqa bilidlaaqi duuduub ahaanba makhluuqa uga bedelan gebi ahaanba ka bedelan wa qaa'imun ilaahay waa mid quma oo naftiisa ku deeqtooma oon bini aadamka u baahnayn qaniyun qanii bimacnaa qaniyun ilaahay waa mid deeqtoon dadkuna asagay u baahan yihiin wa waaxidun ilaahay waa midka kaliga ah waxaa bimacnaa waxayun ayaa looga jeedaa ilaahay waa midka xayiga ah oo abadan aan dhimanayn amaan dhammaanaynin qaadirun ilaahay waa midka shay walba awooda muriidun ilaahay waa midka shay walba iraadeeya caalimun ilaahay waa midka ku caalimka ah bikulli shayin shay walbaba samiicun ilaahay waa midka maqlaya shay walboo lagu qowlo la sameeyo wax walbo ilaahay maqlaya iyo wax walbo lagu qowlaba albasiiru ilaahay waa midka u jeeda shay walboo la samaynayo waalmutakallimu ilaahay waa midka hadla lahu ilaahay wuxuu leeyahay sifaatun tilmaamo sifaadkaasoo sabcatun toddoba ah sifaadkaasoo tantadimu tixmaya oo shicir lagu tixo sifaadkaa shicirka lagu tixaana waxa weeye faqudratun qudrow ilaahay leeyihi iraadatun fa iraadatun ilaahay doonis buu leeyihi samcun wa samcun ilaahay maqal buu leeyihi basarun wa basarun ilaahay aragti buu leeyihi xayaatun wa xayaatun ilaahay xayaato tilmaa tilmaanta la yidhaha buu leeyihi alcilmu ogaansha buu ilaahay leeyihi kalaamun kalaam baa ilaahay u sugnaaday kalaamkaasoo istamara daa'imay weeyaan bal u fiirso caqiidadii waxa weeye shecirka iyo qasiidada lagu xafidi jiray qofkii macnaheeda aan oqoonin haddii uu arko dad akrinaya alfaadeeda wuxuu is oranayaa dadkaani baadil bay akrinayaan laakiin sifaadkii ilaahay iyo abtiriskii nabi moxamed iyo siiradii oo kooban baa kitaabku qoraya caqiidadii islaamkoodnala ka rabay oo qof walba wujuubka ku ahayd in uu barto baa kitaabka noogu qoran marka iyadii nafteedii baa la qaadaa dadku way akriyaano waxa weeye inba waxay qaadaan macnaheedii iyagoon xataa fasirkeedii qaarkood aysanba baranin alfaadoodii bay xafidayaan alfaadii ayay xafidayaan qofka marka uu alfaadii xafidana macnihiibuu haddana baranaya marka qof walba marka uu arko caqiidadan oo la qaadayo oo dadku ay macnaha waxa weeye akrinayaan qalad yuusan u fahmin waa tilmaamihii ilaahay u waajibay siiradii rasuulka waa noo imaan doontaa abtiriskii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam owlaaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dheelmintii nabiga la dheelmiyey samaawaadka macnaha loo koriyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sawjaadkiisii kutubtii ilaahay nabiga kusoo dejiye oo dhan nabigu shay walba uu noola yimid islaamku shaygii uu nafarayey ayuu kitaabku noo qorayaa marka haddii aad aragto iyadoo la qaadayo oo dadku ay wada akrinayaan oy odhanayaan allaahu yaa allaahu yaa allaahu ikfir licabdin qaala yaa allaahu faallaahu mawjuudun qadiimun baaqi mukhaalifun lilkhalqi bilitlaaqi ha la yaabin ha odhanin war shaygaan la akrinaya muxuu yah waa caqiidadii islaamkoo la xafidayo weeyaan laakiin haddii aadan macnaheedii oqoonin oodan fasirkoodii oqoonin waxaa laga yaabaa dad qaldan inay ku yidhaahdiin waa baadile kacarar waa bidcee kacarar in lagu yidhaahdo ilaahayow u dembi dhaafo u naxariiso qofkii yaa allah qofkii yidhaahda ilaah u dembi dhaaf miyaa dembi ah waaba duco ilaahay baaba la tuugayaa subxaanahu wa tacaala marka aan baranno tilmaamaha ilaahay u waajibayo tilmaamaha ilaahay u waajibay afar baa loo qaybiyaa nafsiyatun wa salbiyatun macnawiya wa macaani hal tilmaan waxaa la yidhaha nafsiya shan tilmaamood waxaa la yidhaha salbiya toddoba tilmaamood waxaa la yidhaha macnawiya toddobana waxaa la yidhaha macaani intaa haddii laysku daro waa labaatan labaatan tilmaamood ba ilaahay u waajibaysa labaatanna waa ka mustaxiiloo ilaahay laguma tilmaamo subxaanahu wa tacaala waajibka macnaha looga jeedaa waa maxay ilaahay u waajibaya maxaa looga jeedaa waajibka macnaha looga jeedaa waxa weeye waajib waxaa la yidhaahdaa maa laa yutasawaru fi lcaqli cadamuhu waa shay in la waayo suuragal aysan ahayn masalan ilaahay in la yidhaha awood ma leh suuragal maahan sharci iyo caqli midnaba lagu aqbali ma karo ilaahay wax ma oga in la yidhaahdo oo ilaahay iraadadiisa la anfiyo qudradiisa awoodda ilaahay la inkiro cilmiga ilaahay la inkiro ilaahay jiritaankiisa la inkiro suuragal maaha macnaha tilmaan ilaahay laga anfi karo ma aha tilmaantaas waa tilmaan ilaahay u waajibtay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan loo diidi karin waajib baa marka la yidhaahdaa mustaxiilkana macnihiisu waxa weeye maa laa yaqbalu ahubuuta shayga in la helaba suuragal aysan ahayn mustaxiil baa la yidhaahdaa jaa-iskuna waxa weeye waa maa yaqbalu lintifaa'a taaratan wa yaqbalu hubuuta taaratan baa la yidhaahdaa marka waajib iyo jaa-is iyo marka laga hadlayo mustaxiilaad sidaas weeyaan waajibka daatada ilaahay iyo tilmaamaha ilaahay iyo iyo magacyada ilaahay jiritaankoodu marnaba in la waayo intaasoo dhan suuragal maaha waajib weeye in la helo mustaxiilkuna ilaahay inuu shariig yeesho owlaad in loo sugo nuqsaan in loo sugo waxaasoo dhan waa mustaxiil jaa-iskana waa annaga daatadeenna sifadeenna magaceenna jiritaankeenna waa jaa-is ilaahay marka subxaanahu wa tacaala tilmaamihii u waajibay baan gelaynaahe faallaahu ilaahay mawjuudun ilaahay waa mawjuud ilaahay waa mawjuud subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay ilaahay inuu mawjuud yahay waxaaba kuu caddaynaysa ilaahay wuxuu leeyahay laa ilaaha ilaa ana ilaahan aniga ahaynu ma jiro aniga bis baa mawjuuda ilaaha koonka ilaah kaloo ka jiraahay ma jiro weeyaan wa macnaa laa ilaaha ila allaahu laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah ilaahay maahna ilaah kaloo macnaha jiraahay ma jiro weeyaan ilaahay haddii uusan jiri lahayn maa kaana shay-un min alkhalqi khalqiga shay ka mida lama heleen marka ilaahay ma jiro yaa odhan kara lama odhan karo ilaahay waa mawjuud subxaanahu wa tacaala tilmaanta labaadoo nafsiya la yidhaha tilmaantaas tilmaanta labaadoo ilaahay u waajibtaahi qadiimun ilaahay waa qadiim subxaanahu wa tacaala ilaahay waa mid horreeyi huwa alwalu qur-aankaabanna lakugu sheegay ilaahay waa mid ka horreeya baa la yidhi waa qadiim ilaahay qadiim weeye marka la leeyaha waxaa looga jeedaa cadamul awaliya meel kama soo bilaaban jiriddiisu meel kama soo bilaaban ilaahay subxaanahu wa tacaala naftiisa asagu ma abuurin asagana lama abuurin meel kama soo bilaaban waa horreeye meelna kama soo bilaaban waa dambeeyaa meelna kuma dhammaan doono lam yelid ilaahay wax ma dhalin walam yuulad lamana dhalin tilmaanta saddexaad oo ilaahay u waajibayda baaqii allaahu ilaahay albaaqi waa midka baaqi noqonaya kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilun alaa maa khala allaaha alaa maa khala allaaha ilaahay wax walboo ka soo haray baadilun wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilun ilaahay mahane koonka intiisa kale way baaba'ayaan kullu shayin haalikun ilaa wajah marka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waa midka baaqi noqonaya kullu man calayhaa faanin shay walbo adduunyada dul saarani wuu baaba'ayaa wa yabqaa wejhu rabbika ilaahay daatadiisaa soo haraysa duljalaali waalikraam ilaaha cadamada iyo ikraamka u saaxiibka ah ayaa baaqi noqonaa subxaanahu wa tacaala marka ilaahay albaaqi marka la leeyahay ilaahay waxaa u waajibaysa albaqaa ilaahay waa midka baaqi noqonayoon weligii baaba'aynin tilmaanta afraad oo ilaahay u waajibtaa waxa weeye mukhaalifun lilkhalqi ilaahay waa mid khilaafsan khalqigiis bilidlaaqi duuduub ahaanba khalqiga u khilaafsan yaha maxaa looga jeedaa ilaahay makhluuqiisa meel kama shabaho adigu hilib baad leedahay falaysa laxman ilaahay hilib maaha adigu laf baad leedahay walaysa cadman ilaahay laf maahan waad dheer tahay walaysa dawiilan ilaahay waa dheer yaha lama odhan karo ama waad gaaban tahay walaysa qasiiran ilaahay waa mid gaaban lama odhan karo ama meel dhexaad baad tahay walaysa mutawasidan ilaahay waa meel dhexaad lama odhan karo fa huwa tacaalaa fa huwa subxaanahu wa tacaala ilaahay nastahnaaye arrimahaasoo dhan tanazaha allaahu can haadihi sifaat waa ka nasahnaaday wa kullu maa khabara bibaalika wax walba oo qalbigaaga ku soo dhaca oo min sifaati alxawaadis tilmaamaha bini aadamka ah faallaahu bikhilaafi dalik ilaahay waa ka beddelan yahay subxaanahu wa tacaala marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa shay ka mida tilmaamaha bini aadamka looma suurayn karo adiga xaggee joogtaa london ama waxaad joogtaa waddanka macnaha americaad joogtaa ama africaad joogtaa ama meel kalead joogtaa ama eshiya meeshaad doonta joog makaan baad leedahay meel baad ku suganta macnaha meesha iyo addarayska aad degantahay haddii lagu soo baadigoobo meel baad ka deganta hal meel baad ku suganta ilaahay ma la dhihi karaa sida bini aadamkao kaleeto walaalayaa hal meel buu joogaa bidcadaa taa aaminsan oo ku odhanaya bidca nimankii raafidada iyo bidcooyinkaa waxay ay dhihi jireen baa la yidhi ilaahay makaan buu leeyahay meel gooniya buu joogaa meesha uu joogo xad bay leedaho waa kooban taha isaguna xad buu leeyaho waa kooban yaha weeyaan fa laysa lilaahi makaan ilaahay makaan ma leh falaysa daakhilan fi dunya walaa khaarijan canhaa ilaahay adduunyada iyo makhluuquu ku dhex jira lama dhihi karo aduu kugu dhex jira lama dhihi karo ilaahay sida bidcada xuluuliyada iyo waxay aaminsan yihiin lama dhihi karo ilaahay makhluuqiisuu dhex degaa lama dhihi karo carshiga korkiisuu joogaa ilaahay lama dhihi karo carshiga hoostiisuu joogaa ilaahay lama dhihi karo waxaad og tihiin carshiga sida qur-aanka suuratulxaaqaba lagu sheegay carshiga hadda yaa sida afar malag baa sida baa la yidhaahdaa maadaama afar malag carshiga ay ay hadda xambaarsan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ma la dhihi karaa marka carshigaa la sido baa malaa'igtaasna xambaarsan ma dhihi kartaa marka waayihi ilaa carshiga waa la sidaa qur-aankaa lagu caddeeyo carshiga in la xambaarsan yahay oo malaa'ig baa sida oo waxa weeye kor u haydo weeyaan qiyaamada marka la gaarana waxa weeye afar kaleoo malag baa lagu dari aa lagu dari doonaa baa la yidhi oo macnaha waxa weeye malaa'ig kale baa qaadaysa weeyaan wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yowma-idin samaaniya carshiga waa la sida afar malag baa hadda sida laakiin maalinkaas qiyaamo carshiga waxaa xambaari doona sideed malag baa la yidhi marka shay la xambaarsan yahoo kor loo sido oo malaa'igtu ay sidaa u hayaan ilaahay baa dushiisa saaran dad baa bidcaha sidaa aaminsan oo waxay odhanayaan allaahu fawqa alcarshi bidaatihi bay odhanayaan hadda allaahu fawqa alcarshi bidaatihi daatihi meel ay ku qoran tahay daliil looma hayo xadiis yidhi iyo aayad lagu yidhi ilaahay bidaatihi buu halkaa u joogaa ma jirto marka ilaahay oo makaan loo sugaahi waa caqiido baadila ilaahay subxaanahu wa tacaala kaana allaahu walaa shaya macah ayadoon adduunyadoo dhammu jirin ayuu ilaahay jiray wahwa al'aana calaa maa kaana calayhi awalan haddana sidii awal hore ou ahaa ayuu yaha baa la yidhaahdaa awal hore intaan koonka la abuurin muxuu ahaa ilaahay meel gooniya miyuu joogi maya ma meel aad ku tilmaami karta baa jirtay maya ma horay buu jiray adduunba ma jirinba horay iyo gadaalba intaan la abuurin oon carshiga la abuurin oon kursiga la abuurin oon habeen iyo maalin la ahaysiinin oo bini aadam aan la abuurin oo waxa weeye malaa'ig iyo makhluuq midna aan la abuurin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaah jira oo sugan buu ahaa mawjuud ah marka adduunyadoo dhan ay baaba'dana ilaahay wuu jiri doonaa weligii ma baaba'ayo isagu subxaanahu wa tacaala marka ilaahay makhluuqa laguma shabaho nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi addoonku markuu ugu dhow yahay ilaahiisa waa markuu ku jiro sujuudda sala allahu calayhi wasalam marka sujuudda aad ku jirto aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbi oo ku tilmaama nabigu calayhi salaatu wasalaam addoonku markuu ilaahay ugu dhow yahay waa markuu sujuudda ku jiro u leeyahay sala allahu calayhi wasalam marka waxa weeye kitaabka daxaawiyada la yidhaahdo oo insha allahu caqiidatu daxaawiya sheekha salafkaahi ou qoray salafu saalixi sheekh ka mida baa qoray qarniyaalkii nabigu ammaanay calayhi salaatu wasalaam waa kitaabka ee tobnaad oo tobankeenna kitaab ugu dambeeya oon insha allahu akhri doono kitaabkaas waxaa ku qoran oo noo imaan doona ilaahay lixda jihaba waa laga naftahey subxaanahu wa tacaala ilaahay lama dhihi karo kor buu jiraa ilaahay lama dhihi karo hoos buu naga xigaa ilaahay lama dhihi karo horay buu naga xigaa ilaahay lama dhihi karo gadaal buu naga jiraa midig bidix dhinac ou ilaahay lagu tilmaami karo jihaba ilaahay looma sugo ilaahay makhluuqa meel kama shabaho walam yakun lahu kufu'an axad axad ilaahay u beegtooma oo u dhikamaahi ma jiro annagaa makaan leh oo jiha xigna oo horay jirna mar ama gadaal ama midig kaa xigna bini aadamkaa jiha loo sugaa laakiin ilaahay jiha loo sugin maayo aayad kale ilaahay wuxuu nagu leeyahay subxaana wa tacaala laysa ka milihi shay-un ilaahay wax la masala ama lamidihi ma jiraan marka ilaahay subxaana wa tacaala mukhaalifun lilkhalqi makhluuqa waa khilaafsan yahay adiga gacmaad leedahay ilaahay ma la dhihi karaa gacmaha oo kale ma u sugaysaa marka maya indhaad leedahay xibnaad leedahay waad nuuxnuuxsataa waad jirantaa waad waa fayo mar waad faraxdaa mar waad naxsan tahay waad dhimane waad caddahay waad madowdahay waad gaaban tahay waad dheer tahay meel baad ka soo degtaa jaranjaraad kor u raacdaa ilaahay marka sida bini aadamkao kaleeto qof habeenka iska dheelmanaya oo goor dambe guriga soo gelaya jaranjarada kor u soo raacaya haddana hoos uga degaya ilaahay ma sidaas baa lagu tilmaamayaa maya bini aadamka ilaahay meelna kama shabaho subxaanahu wa tacaala qur-aanka markii la sheego weji la sheego wa yabqaa wejhu rabbika wejiga ilaahay baa baaqi noqonayaa la yidhi wejigaasma waxaad u malaynaysaa wejigaagoo kaleeto ilaahay weji xaqiiqaahoo suuraysanoo sida wejka adigu aad taqaano miyaad ilaahay u sugaysaa may allahu aclam bimuraadihi halkaa uga gudub nu'minu billaahi wa birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa bima jaa'a can illaahi wa bima jaa'a calaa can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam calaa muraadillaahi wa muraadi rasuulihi calayhi salaatu wasalaam ilaah baan rumaynaynaa baa la yidhaahdaa rasuulkiisana waan rumaynaynaa sala allahu calayhi wasalam aayaddii iyo xadiidkii nabi moxamed iyo ilaahay laga maqlaan rumaynaynaa fasirkoodana siday uga jeedaan baan ku rumaynaa baa la yidhaahdaa laakiin adugu haddii aad tidhaahdo ilaahay baa weji leh ilaahay baa gacmo leh ilaahay baa luga leh ilaahay baa soo degooda habeenkii oo socsoconayo qoloba mar buu gelin dhexe u tegaya ood bini aadamka ilaahay ku shabahdo sidaad bidcooyinka aaminsan yihiin ood ilaahay mujasimo haddii aad noqoto ilaahay nagama dhiga kuwa ilaahan ka maangalnay oo sida bidcada aaminsan ilaahay u sugaysa jismiga u sugaysa oo ilaahay nuuxnuuxsiga u sugaysa dad baa ilaa sidaa aaminsan oo ilaahay qosol u sugay oo meel kooban ilaahay ku ururiyey bidcooyinka waxaa ku jiray sida kutubuhu ay qorayaan oo taariikhaha ku cad nin ka mida nin la yidhaahdo ibnu taymiya hadallada laga soo guuriye waxaa ka mid ah uu aaminsanaay kursiba uu galab sidaa ugu fadhiista baaliya dirsi isagoo bixinaya markaasuu wuxuu yidhi ina allaha istawaa cala alcarshi kastiwaa'ii cala alkursiyi buu yidhi kursigaas sidaan ugu fadhiyo oo ugu sinnaaday oo kale ayuu ilaahay carshiga ugu siman yaha buu yidhi subxaana allah ma ilaahay baa qof bini aadama bal fiiri isagaa isku shabahay sida anigu aan kursiga ugu fadhiyo oo kale oon ugu simanahay oo kursiga salkayga ula ekaaday ayuu ilaahay carshiga ula ekaaday ma dhihi karnaa walaalayaal ma caqiido saxaa taas maya caqiido baatila weeyaan hadallada uu aaminsan yahay waxaa ka mid a oo laga soo guuriyo bidcaduna ay ku raaceen ninkii ugu horreeyey oo tawasul iyo istiqaasada iyo safarka siyaaro loo safro iyo inkira buu ahaa waxyaabaha laga soo guuriyo waxaa ka mid a nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam haddii aad siyaaro u aaddo oo siyaarada rasuulka qabrigiisa safar u aaddo salaada ma gaabin kartid dembi baa lagaaga qorayaa mabaadi'daas buu qabay gabadhii saddex lagu furmaa furmi maydo oo hal dalaaqo baa loo xisaabinayaa buu aaminsanaa afarta madhabow islaamkuna waxay isku raaceen ninku hal mar kaliya hadduu gabadha ku yidhaahdo saddex dalaaqaan kugu furay hadduu yidhaahdo waa ka xaaraam ilaa nin kale inay soo guursato maahane oo iskood ay u kala tagaane oo markaa shareecadu lagu nikaaxiyo oo kabacdi ayaga laysku xidhe eh si kale uguma bannaana marka waxa weeye caqiido baatila maalin walba lagu dhaqayaa lagu dhaqmayaa gabdhihiibaa qalad laga dhaadhacsiinaya markaas baa waxaa leeyahay bes waxba kaama ba'sane ninkaagii horeeto iskaga laabo dembigaasaa lagu dhex jiraa walaalayaal iyo caqiida xumadaa waxaa looga badbaadi karaa cilmiga in la barto oo kutubaha cilmiga la dhex galo oo diinta ilaahay la fahmo ilaahay hana fahamsiiyo ilaahay marka tilmaamaha uu iska leeyahay waxaa ka mid a makhluuqa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma shabuh mukhaalifun lilkhalqi ilaahay khalqiga waa khilaafsan yahay bilidlaaqi duuduub ahaanba gebi ahaanba ilaahay makhluuqa waa ka bedelan yahay meelna ilaahay kama shabaho makhluuqa gebi ahaanba ilaahay waa ka bedelanya bilidlaaq ilaahay subxaanahu wa tacaala meelna kama shabaha weeyaan tilmaanta kaleeto ilaahay u waajibto shanaad wa qaa'imun ilaahay waa mid naftiisa isaga u quma qaniyun deeqtoon oon makhluuqiisa u baahnayn qaa'imka waxaa looga jeeda alqiyaamu binnafs alistiqnaa can daatin yaquumu bihaa tilmaanta bini aadamku waxay u baahan tahay meel ay qabsato marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uma baahna shay isaga sameeyo sida bini aadamka daatadiisoo kaleeto kayrkiis ilaahay macnaha inuu bini aadamku abuuraan uma u baahdo ama inshaa'iyaan bal isagaa makhluuqa dhan ahaysiiyey ilaahay jiridiisu waa daati waa qani qaa'imkii baa lagu sii fasiraya bimacnaa qiyaamu llahi binafsihi istiqnaa'uhu can kulli shayin baa looga jeedaa shay walbuu ilaahay ka deeqtoomay shay walbana ilaah buu u baahan yahay qur-aanka ilaahay wuxuu nagu leeyahay wacanat alwujuuhu lilxayi lqayuum wejiyaalkii waxay u khuduuceen allaha xayiga ah alqayuumi ee qumidda badan allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo u waajibaysaa wa waaxidun ilaahay waa waaxid waxdaaniya ilahay u waajibaysa waaxidnimo qul huwa allaahu axadun wa ilaahukum ilaahun waaxidun laa ilaaha ilaa huwa araxmaan araxiim fiir qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahiinu waa hal ilaah baa la yidhi wa ilaahukum ilaahiinu ilaahun weeye ilaahaasoo waaxidun keligii ah laa ilaaha ilaah ma jiro ilaa huwa ilaahay mooye allahaasoo alraxmaanu ee raxmaanka ah alraxiimu ee raxmadda badan subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala waaxidnima u waajibaysa waaxidnimada ilaahay saddex macno ayaa lagu fasiraa marka caqiidada laga hadlayo waaxidun fi daat waaxidun fii sifaatihi wa waaxidun fii afcaalihi ilaahay keli wuxuu ku yahay daatadiis wuxuu keli ku yahay tilmaamihiis wuxuu keli ku yahay ficilkiis ilaahay wax wax la wadaagaa ma jiraan wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala waaxid buu ka yahay makhluuqoo ilaahay waaxid weeyo wax ilaahnimada la wadaagahay ma jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka la leeyahay waa waaxid daatadiisoo waaxid ku yahay iyo sifaatkii afcaasha bimacnaa daatada ilaahay maaha sida midda bini aadamka mid xibna iska saaran daatada ilaahay ee oo kaleeto makhluuq lihina ma jiro oo ilaahnimo isaguna sheegan kara weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamihiisa waaxidu ku yahay qur-aanka marka la leeyahay ilaahay waxbuu maqlaa ilaahay waxbuu arkaa ilaahay waxbuu og yahay marka la leeyahay bini aadamka waxbay maqlaan waxbay arkaan laakiin adiga aragtidaada iyo aragtida ilaahay ma isku midba maya aragtida ilaahay waaxid ilaahay tilmaantiisa waaxid buu ku yahay ilaahay hal qudro ilaahay wuxuu leeyahay hal qudro halkaa awood ayuu shay walba ku ahaysiiyaa shay walbana macduum uga dhigaa marka la dhihi maayo laba qudro laba iraado laba cilmi afar iraado afar cilmi lama dhahayo qur-aanka waxaa lagu yidhi wa ana allaha qad axaada bikulli shayin cilman cilmi baa ilaahay loo sugay shay walba inuu ilaahay cilmi ku ixaadeeyey oo wax walba cilmiga ogaansho u ku koobay ogaantaa ilaahay loo sugay waa hal tilmaan shay walbau ilaahay ku ogaaday subxaanahu wa tacaala marka ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaantaas buu leeyahay ogaanshada la yidhaahdo shay walbana iyaduu ku ogaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaantaa marka mid walba markii goonin loo fiiriyo keligeed weeyaan tilmaanta ilaahay oo kale axad looma sugi karo lama dhihi karo ilaahay siduu wax u ogaado ayuu hebel wax u ogaaday sida u macnaha ilaahayo kaleetow hebel iraado leeya bini aadamka tilmaantii ilaahay lahaa oo iraadadii iyo qudradii iyo cilmigii ilaahay lahaay oo kaleeto wax walba uu xaadeeyo iyo looma sugayo weeyaan ficilkana ilaahay kalibu ku yahay waxaa looga jeedaa shay daacada ilaahay baa abuura macsida ilaahay baa abuura nafciga iyo durka ilaahay baa leh ilaahay baa qofkuu doono wax u tara qofkuu doonou dhib u geysan karaa qofkuu doonou qani ka dhigaa qofkuu doonou faqiir ka dhigaa dab haddii wax la saaro dabku ma isagaa shayga gubay ma isagaa bisleeyey maya xaqiiqada ilaahay ficilkan ilaahay baa sameeyey haddii midi la soo qaato oo lagu jaro waxa weeye hilibkii lagu jaro hilibka ma mididaa goysay ama neefka birayday may ficilka ilaahay baa iska leh adiga iyo camalka aad samaynayna ilaah baa idin abuuray cunto haddii aad cunto adigoo baahan oo aad dheragto ma cuntadaa ku dherjiday mase ilaahay ilaahay baa ku dherjiyey cuntadu wax ma dherjido faallaahu huwa alkhaaliqu waxdah ilaahay subxaanahu wa tacaala shay walba asaga abuura shay walba asagaa sameeya shaygaan ilaahay sabab buu uga dhigay laakiin waxaa dhici karta dabka in wax la saaro hadduusan ilaahay doonin dabku waxba ma qaban karo masalan tusaale waxaa noogu filan qisatu ibraahiim calayhi wa calaa nabiyina afdal asalaati wasalaam nabiyullaahi ibraahim waxaad ogtihiin walaalayaal dab baa lagu tuuray dabkaas maxaa loogu tuuray ilaahay waxida oo kahara asnaamta iyo dembiga iyo qurunka ayuu ku yidhi gaaladii gaaladii oo aabbihii xataa uu ku jiro aazar nebi ibraahim bay ka soo hor jeesteen kulligood waxay dhaheen waa qaldan yahay asnaamteenniyuu noo dhaafi waayey maalinkii dambe markuu asnaamtoodii xataa burburiyey go'aan baa la gaaro waxaa la yidhi aan gubno isaga dambe aan gubno shay walbaa u soo gurmaday aan kuu qabanno aan kuu gargaarno aan sidaan kuu yeelno markaasuu wuxuu dhahayey ilaahay haddaan gargaar uga baahdo ilaahay wayga warqabaa gargaarna isaga iigu filan haddii aan wax uga baahdana isagaan weydiisanaya macnaha tawakulkiisa iyo tala saarashadiisu meeshay gaartay nebiyullaahi ibraahiim ayaa xikmaddaasa la soo qaataa weeyaan xasbuna allah wa nicma alwakiil hiya alkalimatu alatii qaalahaa ibraahiim wa qaalahaa nabiyuna muxamed sala allahu calayhi wasalam xasbuna allah wa nicma alwakiil buu macnaha waxa weeye iska lahay baa la yidhi dab baa la shiday hal bil baa dabkaa la shidaya ugu yaraan kulaylkiisa shimbiraha hawada maraya holaciisay la soo daataanay ku gubtaan baa la yidhi dabkii intaa la shidayay tacabqasaar buu noqday waxba waa tari waayey maxaa yeelay dabku haddii aan ilaahay awooddiisa shaygan ku qabanin dabku waxba ma gubi karo mididu waxba ma jari karto cuntadu waxba ma dherji karto daawadu kuma daaway karto daawo haddii lagu siiyo ood ku caafimaaddo ma daawadan baa ku daaweyday ma dhakhtarkaa ku daaweeyey may labaduba waxba ma qaban yaa sameeyey arrinka allah subxaanahu wa tacaala ficilka ilaahay baa iska leh marka ilaahay waa waaxid marka la leeyahay waaxidnimada caqiidada marka laga hadlayo ilaahay intaasoo dhan baa ku jidha walaalayaal waaxidun fii daatihi wa waaxidun fii sifaatihi wa waaxidun fii afcaalihi subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu waaxid ku yahay daatadiisa tilmaamihiisa ficilkiisa wax la wadaagaana ma jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaana u daliila ilaahay waaxidnimadiisa wa ilaahukum ilaahun waaxidun laa ilaaha ilaa huwa araxmaan araxiim iyo qul huwa allahu axadun iyo wixii lamida tilmaamaha ilaahay u waajiba waxaa ka mid a waxaa bimacnaa waxayun shicirka daraaddeed buu u reebaye waa tilmaanta la yidhaahdo alxayaatu qur-aankaa lagu sheegay allaahu laa ilaaha ilaa huwa xayu lqayuum waad ujeeddaa ilaahay waxaa lagu tilmaamay alxayi inuu yahay ilaah xaya inuu yahay mawd laguma tilmaami karo waa tilmaan daatada ilaah u saxiix yeelaysa in lagu tilmaamo waxa weeye awood iyo cilmi qur-aanka ee tilmaantan ilaahay xayi in lagu tilmaami karo waxaa u daliila aayadaha loo deliishado watawakal cala alxayi aladii laa yamuut nabi muxamedow tala saaro allaha xayiga ah alladii laa yamuut oo weligii aan dhimanaynin watawakal cala alxayi aladii laa yamuut tala saaro ilaahaas baa la yidhi ilaahay waxaa u waajibaysa tilmaanta kaleoo ku xigta qaadirun ilaahay waa qaadir bimacna alqudra ilaahay qudrou leeya tilmaan oo daatada ilaahay u saxiix yeelaysa inuu shaygau doono sameeyo shaygau doonana iska dhaafo wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay wuxuu kaloo leeyahay muriidun ilaahay waa mid wax iraadeeya iraadow leeya iraadada waa macnaha shayga jaa-iska ah ayay sida macnaha shayga makhluuq ahay ayuu ilaahay nuucu doono u iraadeynaya ina rabbaka nabi muxamedow rabbigaagu facaalun limaa yuriidu ilaahay wuxuu doonuu sameeya ilaahay shayga hadduu iraadeeyo inuu arrintan qabto oo sidaa yeelo kun ahaw intuusan dhihinin oo amarkaan shayga la siinbuuba shaygii fa yakuunu ahaanayaa weeyaan bes horay buu ka dhacayaa kuunkii kaafki iyo nuunka intuusan isgaarin alladii amruhu bayna alkaafi wannuun ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa ilaahay tilmaamaha waajiba waxaa ka mid a caalimun ilaahay subxaanahu wa tacaala shay walbuu ku caali ku caalim yaa ku cilmi leeya ilaahay tilmaantan cilmigaabaa u waajibay ina allaha bikulli shayin caliim qur-aanka waa ka buuxdaa ilaahay shay walbuu ku cilmi leeyahay waxaa kaloo ka mid ah wa ana allaha qad axaada bikulli shayin cilmaa ilaahay shay walba cilmibuu ku koobay ilaahay subxaanahu wa tacaala shay walbuu ku cilmi leeyahay sawaaun kaana mujmalan ow mufasalan mumkinan kaana ow mumtanican oo waajiban shaygu ha noqdo waajib ha noqdo mustaxiil ha noqdo mujmal ha noqdo mufasal shay walba ilaahay baa ku cilmi leh subxaanahu wa tacaala shay walbuu ilahay ku cilmi leeyay caalimun bikulli shayin ilaahay shay walba midka ku cilmigala weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamaha u waajibay waxaa ka mid aho la baranayo samiicun ilaahay waa midka shay walba maqla shay walba ayuu ilaahay maqlayaa subxaanahu wa tacaala hadda samciga waxaa la yidhaahdaa iyo basarkuba waa sifo yaziidu alinkishaafu bihima cala alinkishaafi bilcilmi wa huwa asamiicu albasiiru ilaahay waa midka wax maqla albasiiru ee shayga haddana u jeeda weeyi waalmutakallimu ilaahay waa midka hadla ilaahay wuu hadlaa subxaanahu wa tacaala tilmaanta la yidhahda mutakalim ilaahay inuu y kalaam baa ilaahay u waajibay waa sifa azaliya qaa'ima bidaati illaah labada daftarka kitaabka dhexdiisa waxaa ku sugan kalaamullah qur-aanku waa kalaamka ilaahay kalaam baa qur-aanka laga cabira ilaahay wuxuu la hadlay nabi muuse wa kallama allaahu muusa takliiman nabiyullaahi muuseu ilaahay la hadlay nabi moxamedna calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiye buu ilaahay la hadlay nabi muuse waxaa lagula hadlay buurta la yidhaha duuru siina nabi moxamedna sala allahu calayhi wasalam waxaa lagula hadlay fowqa sabci samaawaat nebiyullaahi yuunus nabigii libirigu ou laqay badda dhexdeed isagoo ku jira buu ilaahay la hadlay dadka marka u deliishada ilaahay kor buu jiraa dadka u deliishanaya oo odhanaya ilaahay kor hadduusan jirin nabigeenna maxaa samaawaadka dushiisa lagula hadlay dadka dhahaya hadda nabi muuseba dhulkuu ilaahay kula hadlay nabi yuunusna badda dhexdeedu ilaahay kula hadlay nabi moxamedna sala allahu calayhi wasalam fowqa sabci samaawaat buu kula hadlay marka meel daliilka noocaas oo waxa weeye cilmi yari baa ku sugan ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisa meeshuu doono ayuu kula khidaabi karaa subxaanahu wa tacaala ilaahay nabi muuseu la hadli la hadlid kalaamka ilaahay marka uu hadlo laysa bixarfin xaraf maahan sawdna maahan waa kalaam qadiim ah meel aan ka soo bilaaban dhammaadna aan lahayn ilaahay nabi muuse waa la hadlay marka la leeyahay bimacnaa asmacahu kalaamahu alqadiim bijamiici acdaa'ihi min jamiici aljihaad baa la yidhaahdaa hadalkiisuu ilaahay nabi muuse maqashiiyey xibnihiisoo dhan annagu soo markaan wax maqlayno dhegahaasoo kama maqalno meel walba oo ka mida nabi muuse calayhi salaam jirkiisa oo ilaahay kalaamkiisa ka maqashiiya baa la yidhi ilaahay baa maqashiiyey jibriil waxaa la yidhi nabi muuse wou la socday markii ilaahay la hadlaayey nabi muuse hadalka lagula hadlaayo malakul jibriil maqli mayn maxaa yeelay ilaah baa nabi muuse maqashiiyey nabigeennana calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey ayuu ilaahay la khidaaboo la hadlay ilaahay subxaanahu wa tacaala makaan iyo jiho looma sugi karo oo marka ilaahay uu nabi muuse la hadlayo jihow joogaa nabi moxamed markuu la hadlayo kor buu joogaa nabi muuse marka lala hadlayo dhulkou joogaa nabi yuunus marka lala hadlayo bahalka iyo xaaska calooshiisuu ku jiraa ruuxa bini aadamkaabaa makaan iyo jiho yeesha laakiin ilaahay jiho iyo makaan iyo dhinacaasoo xigaa lama dhihi karo kalaamka ilaahay qiyaamada la maqlayaa iyo jannada dhexdeeda mu'miniintu way maqlayaan bikayri sawt walaa xarfin walaa qurbin walaa bucdin waa dhow yahay waa fog yahay xarafuu leeyahay sawt buu yahay midna iyadoon lagu tilmaami karin haddii la yidhaha kalaam aan xaraf lahayn oo aan midka aan naqaano aan shabahin see loo maqli karaa haddii la yidhaahdo daatada ilaahay oo aan jismi ahayn oon sifa lahayn ba waa la arkayaa qiyaamadu mu'miniintu yaraahu lmu'minuuna min gayri kayfin wainxisaarin waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniintu way arkayaan min gayri shubhin walaa mathalin walaa daakhili iljanna jannadoo ku dhex jira waa ka baxsa iyadoo midna lalahayn weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamahaasoo dhan baa marka u waajibay lahu ilaahay wuxuu leeyahay sifaatun tilmaamo sifaadkaasoo sabcatun toddoba ah sifaadkaasoo tantadimu tixmaysa weeyaan hadda sheikhu waxaa la yidhi sifaad tixmaya buu yidhi waa sifaadka hadda soo socda hal bayd baa lagu tixi doonaa sifaadkan macaani baa la yidhaahdaa sifaadkan waxaa lagu magacaabaa almacaani shiikhu waxaa la yidhi muxuu gooni uga dhigay wuxuu gooni uga dhigay baa la yidhi maadaama labaatankii isagoon dhammayn uu haddana yidhi toddoba tilmaamood buu ilaahay leeyahay wuxuu u soo soocay qola la yidhaha bidco la yidhaha muctasilo ayaa waxay dhihi jireen ilaahay waa qaadir laakiin intaa wax ka siyaadaa oo qudraahoo loo sugayo ma jirtay dhihi jireen weeyaan wa amaa jumhuuru ahli sunnati waaljamaaca laakiin culammada ahlusunna waljamaca caqiidada islaamka saxbaa aaminsan waxay leeyihiin inahu tacaala qaadirun muriidun walahu alqudratu waaliiraada bimacnaa qaadirna wuu yahay oo sifaatu almacaani iyo sifaatu almacnawiyaat labadaasba ilaahay u sugayaan weeyi marka sifaadkii ilaahay toddobadan sifo shiiqu noo sheegayo ilaahay leeyahay waa kuwan faqudratun iraadatun samcun basar xayaatun alcilmu kalaamun istamar ayuu yidhi faqudratun weeye toddobada tilmaamood qudra midda labaad iraadatun wa iraadatun iraado weeyi samcun wa samcun maqlid weeyi basarun wa basarun arag weeyi xayaatun wa xayaatun xayaato tilmaanta la yidhaah weeyi alcilmu waalcilmu tilmaanta cilmiga la yidhaah weeyi midda toddobaadoo ilaahay lagu tilmaamo kalaamun wa kalaamun toddobadaa tilmaamood kalaamkaasoo istamarra daa'imay weeyaan waa kalaamka kalaamkaasoo istamarra daa'imay baa la yidhi oo kalaamka macnaha istamarada waxaa looga jeedaa waa kalaamka ilaahay ma ahan kalaam go-aya ma ahan weeyaan waa kalaam aan dhammaad lahayn nabi muusew ilaahay la hadlay marka la leeyahay tilmaan dhammaanaysa ma ahan oo hadalka uu bilaabo awel wou aamusnaay nabi muuse markau la hadlana ilaahay wou aamusay lama dhihi karo tanazaha allahu can daalika tanazuhan cadiiman ilaahay tilmaantan kalaam ah ayuu leeyahay laakiin ma aha wax la dhihi karo waa dhammaanayaan iyo sidaa lagu tilmaami karo ma ahan haddaba waxaa la yidhaha tilmaamahan toddobada ah oo hadda aan macnaha waxa weeye soo akrinay idaa araada tafsiila sifaat almacaani alsabca fa aquulu laka faqudratun iraadatun samcun basar xayaatun alcilmu kalaamun istamar tilmaamahan hadda aan soo qaadanay waxaa la yidhaha mid walbaaba lahaa sabcatu madaalib mid walbaa toddoba madlab bay leedahay ilaa xayaatada maahani xayaatadu lix bay leedahay masalan qudrada oo kaleeto awood buu ilaahay leeyahy sow lama dhihin toddoba arrimood baa looga hadlaa waxaan qiraynaa oon ictiqaadinaynaa anna qudrata allah ilaahay qudradiisu mawjuudatun inay tahay mawjuud weeyaan kow wa qadiimatun qadiim inay tahay labo wa baaqiyatun midda weligeed baaqi noqonaysa tilmaantaasu inay tahay oo aan dhammaanayn wa mukhaalifatun liqudratina alxaaditha ilaahay qudradiisu qudradeenna xaadiska ah waa ka bedelantah qudradeenna xaadiska ah way ka bedelan tahay weeyaan midda shanaad waqaniyatun can ilmukhasis tilmaanteenna annaga waxay u baahan tahay takhsiis iyo ihaysiine ilaahay tilmaantiisu mukhasis uma ay baahna midda lixaad wa waaxidatun waa hal qudro midda toddobaad caamatu tacalluqi bijamiici almumkinaat wal macnaha mumkinaadkao dhan bay ku tacalluqaysaa weeyaan iraadadana waxaa looga hadlaa toddoba madlab waxaan qiraynaa oon ictiqaadinaynaa iraadada ilaahay waa mawjuud waa qadiim waa baaqi waxay khilaafsan tahay annaga iraadadeenna xaadiska ah ilaahay waxay ka deeqtoontaa iraadadiisu takhsiis iyo iijaadin waana waaxido waa halkaa tilmaan tacalluqeeduna wuxuu ku tacalluqayaa mumkinaadka o dhan sidaas baa la yidhaahdaa mumkinaadka oo dhan buu ku tacalluqayaa weeyaan samciga tilmaanta la yidhaha toddoba madlaba iyadana toddoba qayb baa looga hadlaa midka ugu horeeya ilaahay maqalkiisu tilmaanta ah waa mawjuud waa qadiim waa baaqi waxay ka bedelan yahay maqalka ilaahay annaga maqalkeenna xaabiska ah mukhasisna uma u baahna waa hal tilmaan oo tacadud looma yeelayo tacalluqeeduna wixii ku tacalluqay oo maqalka ilaahay oo la xidhiiraa wax walboo mawjuuda ama daata ha noqoto ama sawd ha noqoto aswaad ha noqoto daatadaada masalan munkashifatun bisamcihi basarka tilmaanta la yidhaah oo ilaahay u waajibay aragtida ah toddoba iyadana looga hadlaa aragtida ilaahay waa mawjuud waa qadiim waa baaqi wuxuu ka bedelan yahay ilaahay waxbuu arkaa marka la leeyahay annaga aragtideenna makhluuqa ah oo xaadifka ah oo la abuuray aragtida ilaahay tilmaantiisu waxay ka deeqtoontaa mukhasis waana hal tilmaanoo keligeeda tacalluqeeduna wuxuu ku tacalluqayaa mawjuudaadka oo dhan xayaatada ilaahay tilmaantaasu lix madlab bay leedahay ilaa iyadu tacalluq ma lahane oo alxayaatu laa tatacallaqu bishayin waa tilmaantan xayaatada ahi waa mawjuud waa tilmaan sugan oo jirta oo qadiima baaqi noqonaysa weligeed annaga nolosheenna iyo xayaatada ilaahay waa kala bedelantaha waxay ka deeqtoontaa mukhasis waana hal tilmaan laakiin tacalluq ma leh cilmiga tilmaanta la yidhaahdo ilaahay u waajibay toddoba madlabbaasna looga hadlaa waa tilmaan mawjuuda oo qadiima weligeed baaqi noqonaysa annaga cilmigeenna xaadifka way ka bedelan tahay cilmiga ilaahay mukhasisna wuu ka deeqtoomaa way ka deeqtoontaa tilmaantaas waa hal tilmaan tacalluqeeduna wuxuu noqonaa cilmiga ilaahay wax walba oo waajibaada iyo jaa'izaad iyo mustaxiilaad tilmaanta ugu dambayda macaanida waa kalaam toddoba madlaba iyadana looga hadlaa nashhadu wa nactaqidu waxaan qiraynaa oo aan aaminaynaa anna kalaama allaahi mawjuudun kalaamka ilaahay inuu mawjuud yahay qadiim qadiim inuu yahay wa baaqi weligii inuu baaqi noqonayo mukhaalifun likalaamina alxaadis ilaahay wuu hadlaa laakiin kalaamkeennaani waa makhluuq kalaamka ilaahay midkeenna waa ka bedelan yahay subxaana wa tacaala ilaa ilaahay meel lagama shabahe ah wa qaniyun cani almukhasis wa waaxidun waa hal tilmaanoo keligeedo tacadud ma yeelato wa caamu tacalluq bijamiici alwaajibaat waljaa'izaat waalmustaxiilaat waajibku marka daatada ilaahay iyo sifaadka ilahay iyo asmaada ilaahay waa waajib mustaxiilkuna kashariig walwalad wanaqaa'is weeye jaa'iskuna daatadeenna iyo tilmaamaheenna iyo asmaadeenna weeyaan masalan kalaamka ilaahay wuxuu tusinayaa cala alwaajib masalanba waajib wuu tusiyaa sida ilaahay markuu leeyahay anugu ana allaahu laa ilaaha illaa anoo kaleeto mustaxiil buu tusiyaa haddii la yidhaahdo masalanba haddii la yidhaahdo ilaah saddex ilaah baa jirta ana allaha thaalithu thalaatha haddii la yidhaahdo shaygaa mustaxiilka kalaamka ilaahay baa diidaya jaa'is buu tusiyaa wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna oo kaleeto iyo marka tilmaamihii ilaahay u waajibay subxaana wa tacaala sidaas baa looga hadlay tilmaamaha ilaahay u waajiba waa kuwaa hadda aan macnaha waxa weeye aan qaadanay wa jaa'isun bifadlihi wa cadlihi tarkun likulli mumkinin ka ficlihi arsala anbiyaa'a dawii fadaana biasidqi waaltabliiqi waalaamaana wa jaa'isun fii xaqihi min caradin bikayri naqsin ka khafiifi almaradi wa jaa'isun waxaa bannaan bifadlihi ilaahay fadligiisa iyo wa cadlihi ilaahay cadaaladiisa waa khabar muqadama tarku tarkunka tegid likulli mumkinin shay walboo mumkina laga tago ka ficlihi sida shaygaa samayntiisa oo kaleetaba sida shaygaa samayntiisa oo kaleeto ay jaa'is u tahay haddana in macnaha waxa weye laga tago in la sameeyana waa jaa'is in laga tagana waa macnaha jaa'is wa jaa'isun waxaa bannaan bifadlihi ilaahay fadligiisa iyo wa cadlihi ilaahay cadaaladiisa tarkun ka tegid likulli mumkinin shay walboo mumkina laga tago ka ficlihi sida shaygaa mumkinkaa in la sameeyaba ay u bannaan tahay oo kale ayay in laga tagaana ay jaa'is u tahay weeyaan tilmaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala hadda waxaa noo soo dhammaaday labaatan tilmaamood oo ilaahay u waajibay labaatankaas kuwa ka soo hor jeedaana ilaahay waa ka mustaxiil labaatanka tilmaamood oo ilaahay oo ilaahay u waajibay labaatan tilmaamood oo ilaahay u waajibay baa noo soo dhammaatay labaatankaas kuwa ka soo hor jeedana waa mustaxiil baan dhahan tilmaamahaas ilaahayna waxay u qaybsamayaan subxaanahu wa tacaala qaybta la yidhaahdo sifaatulmacaaniga kuwa la yidhaahdo afar qaybay usii kala baxaan qismun laa yatacallaqu bishay qayb horta waxba kuma tacalluqayso waa xayaatada qaybna waxay ku tacalluqdaa bilmumkinaat waa qudrada iyo iraadada qismina waxay ku tacalluqaan mawjuudaadka waa samciga iyo basarka qaybna waxay ku tacalluqaan waajibaadka iyo jaa'isaadka iyo mustaxiilaadka waa cilmiga iyo kalaamka tacalluqaa marka wuxuu sii noqonayaa saddex qayboodoo tacalluqu wuxuu usii qaybsamayaa saddex qaybood buu usii kala baxaa tacalluqu ta'fiir tacalluqu inkishaaf iyo tacalluqu dalaala loo sii qaybiya oo tacalluqu ta'fiirku waxa weeye masalanba qudrada fa tacalluqu ta'fiir tacalluqu alqudra waaliraada shaygan iraadadii ilaahay iyo qudradiisa la xiriirta marka lagu yidhaahdo waa tacalluqu ta'fiir weeyaan oo waxaa lagu macnaha waxa weeye iijaabinayaa shaygiibaa la haysiinayaa ama shaygii waxa weeye awalba mawjuudkahay baa macduum laga dhigaya iraadadu shay mumkina bay ku tacalluqeen markaasi shaygii ku bannaanay qayb ka mida ku khaas yeeli masalanba gaabi iyo dhirir faqri baa waxyaaba badana ku bannaanay markaabaa mid lagu gooni yeela qof dheer baa laga dhigayaa oo ilaahay u iraadaynaya ama qof gaaban sidaasoo kaleeto tacalluqu inkishaafkana waxaa looga jeedaa waa samciga iyo basarka iyo cilmiga daatada ilaahay subxaanahu wa tacaala fa yasmacu tacaala daatuhu wa jamiicu sifaatihi alwujuudiya min qudratin wa samcin wa kayriha walaa nacrifu kayfiyata tacalluq wa yasmacu dawaatana ilahay daatadeennii buu maqlaya iyo sifaadkeennii wa yubsiru tacaala daatahu wa sifaatahu alwujuudiya min qudratin wa basarin wa kayrihima laakiin ma ogin kayfiyata tacalluq wuxuu ilaahay arkayaa daatadeenna iyo sifaadkeenna wuxuu ilaahay og yahay daatadii xataa ilaahay isagiya macnaha is og weeye wax walbuu ilaahay ku cilmilaya maadaama la yidhi waa tacalluq oo la yidhaahdo wuxuu noqonayaa tacalluqu linkishaaf ayuu noqonayaa weeyaan tacalluqu linkishaaf buu noqonayaa baa la yidhahdaa wax walbaa ku faydmaya macnaha tacalluqu dalaala mid la yidhaha baa soo haray weeye tacalluqu dalaala mid la yidhaahdo ayaa macnaha soo hartay marka saddexdaas qaybood ayuu isaguna u qaybsamaa mumkinaadku naftoodiibaa waxay noqonayaan ilaa afar qaybood baa la yidhi mumkinun mawjuudun bacda cadam shay mumkina oo la helay awal isagoo cadam ahaa jiri dhulkan iyo cirkan waa mumkinaadka waa makhluuqaadka ilaah bay ka mid yihiin ayagoo awal macduum ahaybaa mawjuud laga dhigoo la helay masalanba wa mumkinun macduumun bacda wujuud shay mumkinahoo macduum laga dhigay awal isagoo mawjuud ahaa waa wax walboo dhammaada wa mumkinun sayuujadu shay mumkinahoo imaan doona sida qiyaamadoo kaleeto wa mumkinun calima allaahu annahu laa yuujad shay mumkina laakiin in uu dhacaahay ilaahay inu in uusan dhacaynin ilaahay ku cilmi leeyahay dadka hanuunka loo qoray hanuun la-aan inay ku sugnaadaan ilaahay taasu inaysan dhacaynin oo hanuunka laga aan laga qaadaynin dadka ilaahayba hadda khayrka u qoray ilahay waa ku cilmi leeyahay wey lakiin waa mumkin oo ilaahay siduu doonu ka yeeli karaa masalan ka kufri alambiya u ku mihaalinaya ambiyadoo kaleeto ilaahay macsuum buu ka dhigay kama dhacayso gaalnimo iyo xumaan iyo midna kama dhacayso marka taasoo kaleeto inaysan marnaba dhacaynin oo mumkinaadka ka mid a ilaahay waa ku cilmi leeyahay weeye qaybahaasoo dhan buu macnaha waxa weeye shaarixa u qaybinaya halkaa marka labaatankii sifo oo ilaahay u waajibaa noogu dhammaatay wa jaa'isun bifadlihi wa cadlihi tarkun likulli mumkinin ka ficlihi waxaa noogu waxaa nooga bilaabanaya tilmaamaha u waajiba ambiyada ilaahay iyo tilmaamaha ka mustaxiilka qaybahaasa noo bilaabanaysa darsigeennii labaad kitaabka la yidhaahdo caqiidatu alcawaam caawa intaasaan kusoo koobaynaa ilaahay ha nagu anfaco caqiidadeenna ilaahay ha hagaajiyo khaatumada ilaahi hanoo wanaajiyo ilaahay kuwii khayrka khayrka uu ka aqbalo caqiidadooda uu hagaajiyo khaatumadooda oo macnaha toosiyo ilaahay hanaga dhigo istiqaamada ilaahay hanagu sugo waxaa noo ballama qof walbaaba caqiidadiisa in uu hagaajiyo oo ku dadaalo diinta islaamkana uu barto kuna dadaalo islaamkana shaygu barto uu u faa'iideeyo darsigaana intaasan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu